asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalaha kusoo dhowaada qodobada warkayaga subaxnimo ee warbaahinta redio baydhabo idiin hayso subaxnimadana dhegeystayaala kuweeda u door karoona koonfur galbeed soomaaliya oo sheegtay in isbaarooyin ay ka qaaday degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka danaba oo sameeyey howlgallo miina baarisa madaxda maamul goboleedyada iyo midooda musharaxiinta oo kulan ku yeeshay xalay magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo mar kale ka dhacay duleedka magaalada garowe dowladda soomaaliya oo shaacisay in howlgal ay ku dishay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal subaxnimadana qodobka ugu door karoon diyaarad dagaal oo ku burburtay magaalada benqaazi ee dalkaasi liibiya waa subaxnimo axada dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha shanaad sannada laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in isbaarooyin ay ka qaadeen degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay ku soo badanayeen isbaarooyinka yaalay gudaha magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ku sugnaa wafdi ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo halkaasi u tegey xalinta shaqaaqo dhex martay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee maamulkaasi degmada walaweyn mas-uuliyiinta ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen maamulka degmada saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaaladaasi si xal looga gaaro eena dagaalada soo laablaabtay iyo isbaarooyinka yaalla gudaha iyo daafaha degmadaasi walaweyna wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi ayaa sheegay in kulamadii dhacay qaarkood ay ku guulayseen in la qaado dhowr isbaaro oo dhibaato ay ku qabeen bulshada ku noola degmadaasi walaweyn waxaana uu hadalkiisa intaasi ku daray in saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmadaasi walaweyn uu kala hadlay sidii hal goob n loogu qaadi lahaa canshuurta islamarkaana ay ku guulayseen in dhammaan isbaarooyinkii yaalay gudaha degmadaasi la qaado hal meelna canshuurta lagu qaado ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi ayaa sheegay in ay ku guda jiraan xalka gaarista shaqaaqadii dhowaan ka dhacday degmadaasi walaweyn uuna rajeynayo in dhowaan ay xaliyaan waxyaabaha ay isku haystaan maamulka degmadaasi walaweyn toddobaadkii hore ayaa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ku dagaalamay ciidamo kala taabacsan guddoomiyaha degmada walaweyn maxamed siidow iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada axmed khayre cabdow iyadoo n khilaafkoodana uu salka ku hayo awoodda dhinaca maamulka ah balse dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wafdi heerkiisa uu sarreeyo oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya u dirtay degmadaasi walaweyn si uu xal n uga gaaro arrimaha ka taagan degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose madaxda dowlad goboleedyada iyo midooda musharaxiinta ayaa kulan xalay mar kale ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha ayaa xalay waxay kulan sagootina magaalada muqdisho ugu sameeyeen madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee magaalada muqdisho uga qeybgalay shirkii laga gaaray heshiiska arrimaha doorashada kulankan oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho ayaa xubno ka mid ah midooda musharaxiinta waxay sheegeen in uu ahaa mid ay uga mahadcelinayeen maadaama ay gaareen heshiis la xiriira khilaafka ka taagan erahde khilaafka ka taagnaa arrimaha doorashada soomaaliya munaasabadda suguutinta oo sidoo kale ay ka qayb galeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaa loogu mahadceliyey madaxda dowlad goboleedyada dalka soomaaliya waxaana musharaxiinta ay ka dalbadeen madaxda in ay fududeeyaan dhaqangelinta heshiiskaasi guddoomiyaha midooda musharaxiinta ahna madaxweynihii toddobaad ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka hadlay munaasabadaasi sagootinta madaxda maamulada ayaa adkeeyey dhaqangelinta heshiiska doorashada isagoona ballan qaaday inay si weyn ay ugu taageerayaan saxiixayaasha fulinta arrinkaasi maalmaha soo socda ayaa la filayaa in madaxda dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ay dib ugu laabtaan deegaanadooda si ay u bilaabaan dhaqangelinta heshiiska arrimaha doorashada soomaaliya ee dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka ciidanka danab ayaa sameeyey howlgal miina baarisa ciidanka kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgallo qorshaysan saacadihii lasoo dhaafay waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas oo mararka qaar ay tagaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan oo ka dhan ahaa al-shabaab ayaa ciidamadu waxay ka fuliyeen tuulooyinka lagu magacaabo shabac xaarxaarka enagaabo gabdhoole labikuus ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo weeraro isugu jira qaraxyo iyo mid toosaba ay mararka qaar ay ka geystaan al-shabaab taliyaha ururka shanaad guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed ee danab carab dheeg axmed ayaa sheegay in ciidanka danab ay ku guuleysteen inay howlgalkaasi ay ku soo saaraan shan miino oo al-shabaab wadooyinka ay ku aaseen oo ay rabeen sida uu sheegay in shacabka ay ku dhibaateeyaan sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamada danab ay howlgalkaasi ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta deegaanada gobolka jubbada hoose laga saarayo xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee ka howlgala deegaanadaasi dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in howlgal ay ku dishay sargaal ka tirsan ururka al-shabaab gobolka jubbada dhexe ceerahdee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab howlgalkan ayaa ciidamadu waxay si gaar ah ay uga wadaan deegaanka engalka xareerey ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ciidamadu ay deegaankaasi ay weerareen waxaana ay dagaal xoogan ay kula galeen al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odowa yuusuf raage oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay soddon iyo toddoba xubnood labaatan kalena lagu dhaawacay sidoo kalena ay ciidamada nolosha ay ku qabteen laba xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar uu waraysi siiyey idaacadda codka ciidamada qalabka sida sidoo kale taliyaha ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro sargaalkii u qaabilsanaa maxkamadda al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe iyo sargaalkii hogaaminayay ciidamadaasi kaasi oo magaciisa lagu soo koobay macalin yuusuf dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo mar kale ka dhacay duleedka magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland shilkan oo ah mid gaari islamarkaana uu ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada garoowe shilkan ayaa yimid kadib markii uu gaari nooca dadweynaha ah oo ka yimid deegaanka laaca dheere oo labaatan kilomitir u jira magaalada garoowe uu ku rogmaday halkii eena laga raray kontaroolka galbeed ee magaalada garoowe taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka nugaal ayaa sheegay in gaarigaasi ay saarnaayeen toban ruux oo isugu jiray rag iyo dumar islamarkaana shirkaasi ay ku geeriyootay haweeney in ka mid ahayd rakaabka halka shan ruux oo kalena ay shirkaasi ay ku dhaawacmeen sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in darawalkii waday gaarigaasi uu markii hore goobtaasi uu ka baxsaday ha yeeshee howlgal ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen wuxuuna digniin u diray wadayaasha gaadiidka en sida xawliga ah ku wada shilkana ka dhacay duleedka magaalada garoowe ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor meel aan ka fogeen halka uu shilkaasi ka dhacay uu ku rogmaday gaari uu wade uu ka ahaa fanaanka lagu magacaabo sharmaboy isla markaana shilkaasi ay ku geeriyootay gabar la socotay dad n isgu n dad uu isagu uu ka mid yahayna ay ku dhaawacmeen shilkaasi halkaba halkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalatan baydhabo diyaarad dagaal ayaa ku burbuurtay gudaha dalkaasi liibiya gaar ahaan magaalada benqaazi warbaahinta dalkaasi liibiya ayaa sheegtay in diyaarad dagaal oo nooceedu uu ahaa miig ay sabtidii ay ku burburtay magaalada benqaazi ee bariga dalkaasi liibiya dowlihii diyaaraddaasi oo lagu magacaabi jiray jamaal bin caamir ayaa ku geeriyooday shilkaasi oo ka dhacay saldhigga ciidanka cirka ee bariiniya ee ku yaala magaalada benqaazi diyaaraddan ayaa qeyb ka ahayd dhowlutus military oo ay kooxda genaraal khaliifa haftar ay ugu dabaaldegayeen toddoba guuradii n ka soo wareegatay howlgalkooda military ee ay ugu magacdareen howlgalkii karaamada lahaa dhoolatuskaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa generaalkaasi lagu magacaabo marshal khaliifa haftar warkii subaxnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba subaxnimadan halkan ayaan kusoo meerayaa dhegeystayaal warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay anigoo ah abdurashiid ismaaciil abu karanteen oo dhanka farsamada iyo iskudubriidka saaxiibkii farsamayaqaana jookar ayaa iga saacidayay cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafina dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo badta facebooka ee radio baydhaba